أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka rabiicu thaani sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo siyaasi ka tirsan mucaaradka riddada ayaa qirayay inuu sii xoogaystay musuq maasuqa ka dhex jira kooxda riddada soomaaliya imaarada islaamiga ah ee afghanistan iyo dowladda riddada bakistan ayaa xabad joojin ka gaaray dagaallo maalmihii lasoo dhaafay ka dhex qarxay labadaasi dal wilaayada shabeellada dhexe ayaa soo bandhigtay askarta aybiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashada ah degmada ceelcali ee wilaayada hiiraan munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud maktabka caafimaadka wilaayada gado ayaa howlo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan diigaan hoostaga ah degmada baardheere ee wilaayadaas والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلس dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona ah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan siyaasi ka tirsan mucaaradka riddada ayaa qiray inuu sii xoogaystay musuq maasuqa ka dhex jira kooxda riddada soomaaliya warbixin arrimahaasi ku aadan waxaa inoo eegayaa marwaan moxamed murtada cabdiraxmaan cabdishakuur warsamo oo ka tirsan baarlamaanka riddada ayaa sheegay inuu sii xoogaystay musuqmaasuqa xooggan ee ka jira hay-adaha kooxda riddada soomaaliya wuxuu sheegay murtadkaani inuu musuqa ugu xooggan uu ka jiro garsoorka riddada oo uu sheegay in sidoo kale ay ka jiraan cadaalad darro wuxuu sidoo kale sheegay in maleeshiyaadka riddada ay bada xooggan u geystaan ganacsatada muqdisho kuwaasoo sidoo kale lacaga laga qaado markii la xiro laakiin ka waran garsoorka ninkii gadan kara keliya hadduu cadaaladiisa helaayo garsoorkeena ma la gataa mise lama gato dahaayo bidhaa iskale soo maha ninka ugu lacagta badan halkiisa waxaa arkaysaa konton jeer la xukumaa maxaa loo xukumaa waa ninkii lacag haysto ama ninkii nufuud leh oo wasiir ama xildhibaan meel inta kasoo dhaco duqiyow ninkaas iga furdaama arrintiisa aqlabiyadda ninkii wax gadan kara iyo ninkii nufuudla keliya loo shaqeeya garsoorka keliya maaha xataa serviska dowladda hadda haddaad adeeg dowlada doonato oo lacag dheeraada bixis deg deg ma kuhelay mise kuma helaysid waa ku helay soo maaha hadda waa aragteen emergentyga si canshuuraha emergentyga la yidhahdo ku baxa markaad shaah cabto ama wax cabto dukaanka cid iskale ama maqaaxida ama ama ganacsiga waxaa leedahay soo maaha kan dowladda lacagta kaa jare iska dhaafe k c waa is ognahay soo maaha kala ugu tuureeya hadda waxaa la keenay dharcad niman dharcado oo jeegareeya waa jeegaraynayaan nabasguday ka tirsan yihiin waa jeegaraynayaan waa waria dambiyaa gashay soo bax maxkamaddaa lagu geynaa dhex markaa maraysa waa isfurane haddii madaxweynaha ay dadka ugu sarreeya ay musuqa ka shaqeeyaan ka ugu hooseeyana waa ka shaqeynaa mucaaradka riddada ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxay soo bandhigeen eedeymo xooggan oo ay u jeedinayaan madaxda kooxda riddada oo ugu horreeyo xasan gurgurte marka laga soo tago musuq ka dhex jira hay-adaha riddada waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay xargaha goostay dhulboobka xooggan ee kooxda riddada xasan gurguurta ka wada muqdisho taasoo ay ku dhacayaan dholalka shacabka ay degan yihiin ee ku yaalla magaalada muqdisho aad baad u mahadsantahay marwaan imaarada islaamiga ah ee afghanistan iyo dowladda riddada bakistan ayaa xabad joojin ka gaaray dagaallo maalmihii lasoo dhaafay ka dhex qarxay labadaasi dal cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi wadahadallo sabtidii shalay u furmay imaaradii islaamiga ah ee afghanistan iyo dowladda riddada bakistan ayaa lagu soo gebagabeeyey dalka qatar iyadoo labada dhinac ay ku heshiyeen xabad joojin deg deg ah oo laga gaaray dagaalkii dhowaan ka dhex qarxay labada dhinac heshiiskan oo la shaaciyay habeennimadii xalay ayaa yimid kadib dagaallo culus oo ku dhowaad muddo isbuuca ka socday xuduud beenaadka u dhexeeya dowladda islaamiga ah ee afghanistan iyo dowladda riddada bakistan afhayeenka imaarada islaamiga afghanistan dabiixullaahi mujaahid iyo wasiirka difaaca bakistan murtadka lagu magacaabo khawaaja maxamed caasif ayaa labadoodaba waxa ay xaqiijiyeen in la gaaray xabad joojin rasmi ah islamarkaana loo ballamay kulan dambe oo qabsoomadiisa loo asteeyey inuu dhaco dabyaaqada bishan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda ridada qatar oo wadahadalkan dhexdhexaadinaysay ayaa sheegtay in kulamada xiga lagu gorfayn doono xaqiijinta hirgelinta heshiiskan iyo socoshada xabad joojinta ay saxiixeen imaarada islaamiga ah ee afghanistan iyo dowladda dabadhilafka bakistan xabad joojintan ayaa imaanaysa kadib markii dhowaan iska horimaad dhex maray labada dhinac kaasoo ay sabab u ahayd dowladda bakistan kadib markii ciidankeedu ay weerar gardaroha ku qaadeen gudaha afghanistan sidoo kale diyaaradaheeda dagaalku ay duqeymo la beegsadeen dad rayid ah oo ku sugnaa magaalooyinka afghanistan oo ay ka mid tahay caasimadda afghanistan ee kaabul ciidamada imaarada islaamiga afghanistan ayaa jawaab kulul ka bixiyey weeraradaasi waxayna dhegta dhiigga u dareen ugu yaraan konton askari oo ka tirsan ciidanka ridada bakistan in ka badan boqol askari oo kalena waa ay dhaawaceen waxaa kaloo ciidanka mujaahidiintu ay la wareegeen dhowr iyo labaatan saldhig iyagoo dagaaladaasi kusoo qaniimaystay hub fara badan iyo gaadi dagaal mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda islaamiga ee afghanistan ayaa ku eedeeyey maamulka bakistan inay filinayaan ajendiyaasha dhaqaraysan ee neto ee ka dhanka ah awoodda islaamiga ah ee ka hanqaaday dalka afghanistan mahadsanid caliyare wilaayada shabeellada dhexe ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta waa tiro askarta ubadkeenayaal ah oo isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe laguna soo bandhigay deegaanada kale ah fiidow xawaadley iyo deegaanka warciise maxamed yuusuf soomane oo lagu soo tababaray dalka eritereya waxa uu ka soo howlgalay degmada ceelwaaq ee gobolka gedo cabdirasaaq muumin macalin waa askari ka tirsanaa murtadiinta laguna soo tababaray dalka yuganda qeybna ka ahaa askartii murtadiinta diinta ee kusoo duushay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe gaar ahaan deegaanada alkowthar iyo wargaadhi axmed cabdi yuusuf waa askari ka tirsanaa murtadiinta laguna soo tababaray dalka eritereya waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii kusoo duulay deegaano ka tirsan wilaayada galgaduud sida deegaanka waniileh iyo degmada ceeldheer saddexdan askari oo taa'ibiinta ah oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee alandalus ayaa xusay in dhibaatooyin xoogan ay haysato murtadiinta iyaguna allah ay uga towbadkeeneen gaalnimadii ay ku dhaceen maxamed yuusuf soomane waxaan joogaa deegaanka xawaaley shabeellada dhexe xaali uu soo tababaray dalka ilatareesan jifraana ka raaca macnaha waxaa tababaraya sanada socday adiga sanada octobar soo qaadanasan waxaa liidraka soo shaqeeyey kenya xuduuda soomaaliya oo ku taala idinka waxay ahayd xeel waa ilaa cod i khasabtay madaxanaa juuski soo bahasan dad loola diri karna waa dad diinta ilaahi ka been sheefan oo dad loo gaala anfahmino adiga gaal isku deji intaamaanta lagu dhaqoso miyeleysa faanta waxaas baa ku nacay dhaqankaas baa kusoo taga faanta walaahi islaamishada la dhaha si fiican ay soo dhaweysay waana ku mahadsan tahay cabdirasaaq muumin maalin uganda leegeey uganda shan bilood sidii toban habeena foorso kasoo qaatay xamara lay keenay xamar markii lay keenay lix bilooda xero ku jiro xernana kadibna waa lay wada habeen badwa baa layga baxay bishii lixaad markay i dhamaatay alkowsara laigu dejiyey nawr waxaa lay keenay nadowga wargaan hadda waxaan joogaa walaayada fiido baan joogaa man hadda ina kasoo baxo micnaha wax wax kasta micnaha nin walba micnaha go-aan u leh mogtahay waxaan gaaray inan micnaha cidnaba aan u shaqaysan u shaqaynin shaksiyantayda aan u shaqaysta go-aan aan gaarin anigaa go-aanka soo gaaray lagama yaabo wax mabda ah wax oo shaqaahoo micnaha ama quri loo qaado ama nuucaasoo dambe inaan ku laabto go-aankayga ma xag hadda waxay qorshaysan dhulaan leahay guurna inaan beerihayga iska tabaado dhulaan kuleehay aabay waa yeelaa joogo wiil anaa ugu weynaa joogo beerihayga inaan iska tabaado nin walba in dantiisa shaksi u shaqaysto wax mabda oo waa qaabkaas waxaasoo dhan inuu iska dhar oo allah utoogadkeena axmed cabdi yuusuf waa magacayga waxaan ku biiray labada kun labaatanka iyo kowdii magaalada muqdisho aan ugu biiro waxaa lagu soo tabaray meeshaan dhahay wadanka eritrea waxaan ku jiray sagaal bilood waxaana siinayay rag isugu jiraan gaaladii elitriyaanka iyo turjumaan soomaali ah markii lasoo dhameeyey waana soo qaaday ilwinana keenay xermasixaana kusii celiyey waana sii qaaday gobolada dalkana sii kala qaybshay aniga dagaal oo waniile ka dhacday wax halkaas dagaal bishan ku jiro waniile waniile galguduud gobolkaas aniga liigiye maya maya maya maya maya maya laabasha ma jirta laabasha ma jirta waxaa igu qasbay waxaa jiray rafaad tiro badanaa jiray hooywaxaawaay in wakti badan aan moogay iyagana waxaawaay howlahoodaba waa fahmiyaaba marka maadaama ay riyad adna aysan dhibaato aad ku jirtid wax faa-iidaana meesha ninka ina iga soo bixayno aan arkay dantani kuulihi gurigaa igu raacay meelaha shaqadka wiilyaro dhallinyaraa shaqa ay shaqa la-aan ay tahay raggiaan kasoo tegay soomaha waxaan ugu baaqayaa waxa weeye meesha waxba kama jiraan hasee kala tagaano guryihii hooyadeeda iska aadaano udankooda iska joogaano dhibaatada iyo rafaadka ay ku jiraan ka tagaano intaasaa ugu baaqaya ilaahay wax u tabad keenaano meeshaasa ka tagaano tan iyo markii mujaahidiintu allah fadligay ay la wareegeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe waxaa isa soo tarayay qulqulka askarta taa'ibiinta kuwaas oo si wanaagsan ay u soo dhoweeyaan maamulada islaamiga ah guddi ka socda maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa booqday goobaha waxbarashadaha degmada ceel cali ee wilaayada hiiraan xasan cabdiraxmaan abu xasan ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey waxaa weli si habsamile u soconaysa xamladii dardargelinta ahayd ee loogu magac daray shaxdulhimam liahlilqimam taasoo ay wadeen guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana dardargelin dhanka waxbarashada ah ka wada degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee hiiraan waxaa jira hadaf iyo ujeedooyin maktabka tarbiyada iyo tacliinta uu ka leeyahay xamladan oo ka socota qaar badan oo ka mida wilaayaadka islaamiga haddaba maxay tahay ahdaaftaasi waa kan mid ka mida guddiga oo arrimahaasi sharaxaad ka bixinaya waxaa inoo socday xamlo ballaaran oo ay si toosa uga socoto dhowr wilaayo oo ka mida wilaayaadka islaamiga ah kaasoo ay maktabka tarbiyadii tacliimta ugu talagaleen inay kor ugu qaadaan wacyiga aqooneed iyo midda thaqaafada guud ee bulshada ku nool wilaayaadkaasi islamarkaana in qiimeen laga keeno xarumaha waxbarasho ee wilaayaadkaasi guddigan waxay soo ruqaansadaanba waxay soo cagadhigteen degmada ceel cali ee wilaayada islaamiga ee hiiraan iyagoona intii ay joogeen magaalada soo booqday xarumaha waxbarashada ee hoostaga maktabka waxaana goobaha ay booqdeen ka mid ahaa dugsiga hoose dhexe ee sare ee degmada ceel cali waxaa sidoo kale xusid mudan inay kulamo la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada dhanka kalena ay dowro u qabteen ardayda iskuulka macallimiinta waxgaradka waalidiinta iyo qaar ka mida mu'asasaadka waxbarashada ee ka furan degmada ceel cali mid ka mida macallimiinta dowrada loo qabtay oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa sharaxaad ka bixiyay dowrada ay qaateen iyo cashiradii ay ka faa'iidaysteen bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuuliillaah amaa bacd anigoo ka mid ah macallimiinta dugsiga hoose dhexe ee sare ee degmada ceel cali maanta waxaan aad ugu faraxsannahay maktaba tarbiya tacliim na soo booqday cashiro fara badan aan qaadanay oo waqtiga oo cashirkaana la siiyey iyo waxa macluumaad ku jiri aysan islahayn aadaan ugu mahadcelinaynaa ilaahay ka sokoow cashirada aan ku qaadan hadda aan sheego waxaa ka mid ah cashir ciwaankiisu ahaa ashucuur bilmas-uuliya waxaa kaloo ka mid ah al akhlaaq waxaa kaloo ka mid ah taxdiiru darsi sidoo kale ardayda dowrada loo qabtay ayaa dhankooda sheega inay soo dhoweynayaan guddigan ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona dhanka kale ka warbixiyey macluumaad ku aadan duruusta ay qaateen bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaan soo booqday guddi ka socda ee maktabka waxbarashada waxay noo qabteen doorooyin waynu ku mahadsan yihiin waxaan rajaynaynaa in dowradaas ay noo soo celcelin doonaan haddaan nahay ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee ceel cali dowradana waxaan ku qaadanay waxaa ka mid ah بر الوالدين أخلاق طالب العلم كن فقر لمدرستك القز الفكري توصيات العامة waxaa sidoo kale dowlaadkan ka faa'iidaystay qaar ka mida mu'asasaadka waxbarasho ee ka furan degmada ceel cali codadka in ku soo maqan waa qaar ka mid a haweenkii muslimaadka ahaa ee dhiganaya mu'asasaadka waxbarashada ay ka faa'iidaystay dowladan kuwaas oo dhanka kalena codsiyo ku aadan dhanka waxbarashada u diray maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu annagoo ah gabdhaha muslimaadka ee ku nool gobolka hiiraan gaar ahaan degmada ceel cali waxaan halkan nagu soo booqday walaalaha mujaahidiinta maktabka tacliinta waxay halkan nooga soo jeediyeen muxaadarooyin qayiim ah ayagoo nagala hadlay tarbiyadda owlaadda iyo gaalada duulaamanka ay nagu soo qaadeen oo maskixiyanka ah sida looga digtoonaado ilaahay subxaanahu watacaala ha noo xifdiyo walaalaheena mujaahidiinta ah bismillaah annagoo ah gabdhaha ku nool walaayada islaamiga ee hiiraan gaar ahaan degmada ceel cali waxaan maanta halkan muxaadaro aad iyo aad u qiimo ku qaadannay oo na soo booqatay walaalaheena mujaahidiinta ah maktab tarbiya wa tacliim annagu waxaan ka codsanaynaa walaalaheenna heer xaraka iyo heer gobol inaan gaarno walaayooyinka islaamiga horumarka ay gaareen waxaan ka codsanaynaa machad qurduba in noola furo macad saqaawi in noola furo mu'asasada alxigma in noola furo rawdada caruurta in noola furo iyo horumarka walaayooyinka islaamiga ay hormareen inaan ka daba gaarno ayaan rajahaynaa insha allah annagana waxaan ballan ilaahay kula gelaynaa caruurteenna inaan ku tarbiyeyno diinta islaamka ay gaalo la xisaabtami lahaayeen insha allah ilaahay idinkiisa ugu dambeyn waxay guddigan kulamo dhiiragelina la qaateen dhallinyaro iskood isku abaabushay oo la magac baxay muscab ibnu cumayr waxayna dhallinyaradan qaateen go'aan ku aadan in diinta ay gaarsiiyaan bulshada islamarkaana ay sare u qaadaan dacwada degmada iyo deegaanada ku dhow waxayna guddiga dhallinyaradan ku booriyeen inay sii wadaan dadaalada ku aadan fidinta dacwada meel welibana ay gaarsiiyaan xasan cabdiraxmaan abowxasaan idaacadda islaamiga andalus degmada ceel cali wilaayada islaamiga ee hiiraan mahadsanid abuuxasaan munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud waa kan cabdiraxiin sheekh caliih oo warbixintaasi inoo haya يا حافظ القرآن هاكم فرحة فقد بلغتم ختمة القرآن ما أروع اللحظات حين تصرمت أوقاتكم في لذة الإيمان يا حافظ القرآن هاكم فرحة فقد بلغتم ختمة القرآن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فاطرهن إليك فاطرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم madarasatu daarulqur'aan waxay ka mid tahay madaariista qadiimiga ee degmada galhareeri sannad weliba madarasada waxay soo saartaa arday dhammaysatay qur'aanka kariimka ah iyo mutuunta sharciga ah xaflad heer sare ah laguna maamuusayay arday dhammaysatay qur'aanka kariimka ayaa waxay ka dhacday howlka madarasada daarulqur'aan waxaana ka soo qayb galay nuqabo ganacsato dhallinyaro waalidiin iyo mas-uuliyiin ka socota maamulka islaamiga ee degmadani galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud ardayda ka qalin beddelatay madarasada daarul qur'aan waxay tiradooda gaaraysaa lixdan iyo kow arday oo ka qalin jebisay madarasada daarul qur'aan ka soo qaybgalayaasha waxay si weyn ugu riyaaqeen bandhigga ardada daarul qur'aan ay ku soo bandhigeen madasha cilmigii ay ka barteen tan iyo intii ay ku guda jireen waxbarashada madarasatu daarul qur'aan أهلا أيها النبلاء أهلا وسهلا أيها السادة الشرفاء أقدم إليكم وأشارك معكم في هذه الحفلة نبذة من متعلقات القرآن إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وحقا إن آيات القرآن الكريم في غاية الدقة والإحكام والوضوح والبيان أحكمها حكيم وفصلها خبير وسيظل هذا الكتاب معجزا من الناحية البلاغية والتشريعية والعلمية والتاريخية وغيرها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لم يتطرق إليه أدنى شيء من التحريف تحقيقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أختي ما اسم هذه المدرسة الجميلة صديقتي اسم هذه المدرسة مدرسة دار القرآن وأنا من طلبتها ومن الفائزين بعلمها والحمد لله وأنا مثلك زميلتي ذكرتني أن هناك دفعة كتبت جملة القرآن فكم عدد هذه الدفعة؟
عددها أكثر من ستين طالبا ولله الحمد أحسنت الفعلة وجزاك الله خيرا أختي سألتني ما لديك من الأسئلة وقبل إنهاء الموضوع كيف ترين أن أطرق صراحة أسئلة القرآنية مرحبا يا أختي تعالي ما لديك من سؤال سأوديك جوابها عفوا بعفو أختي من المعلوم أن القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم من نزل به على نبينا محمد الذي نزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام لقوله تعالى نزل به الروح الأمين كم سنة استغرق نزول القرآن كان نزوله من السماء الدنيا إلى الأرض مفرقا 23 سنة فالأول الإضار قبل أعرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي أمس فأمس عين عاو مهملتان ثم قرن قاو وساني قام بست نتت فيرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدقما فيه بقنة بيرمع لما إلا إذا كان بكلمة فلا تتقن كدنيا ثم سوان تلا وساني قام بغير قنة في الهم والرسول ثم كررن باي برق الباطل بهم بذي فاحرص على الشداد والجار الذي فيها وفي الجميع كحب الصابر رباطل الجساد وحج الفجر وبين مقال قال سكنا وإياكم في الوقف كان أبينا وها عسسا عبد الحق وسين مستقيم يسد يسقو باب الرد ورق القرى إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرات ليست أسلا والقلب في فرقين لكسر يوجد وفي تكريران إذا تشدد naqiib cabdulaahi wuxuu u mahadceliyey dhammaan dadkii ka soo qayb galay xafladda isagoona la dardaarmay waalidiinta ilmahooda ka qalin badashay daarul qur'aan waxaa kaloon u mahad celinaynaa soo qaybgalayaasha xafladdan qayimka ah ee mansil walba ay ku taagan yihiin hadday ganacsato yihiin hadday akhyaar iyo odayaal yihiin hadday yihiin mucallimiin hadday yihiin bulshada qaybaheeda kala duwan mansab walba ay ku taagan yihiinna waan u mahad celinaynaa waxaa indhahaynu ay qabanayaan oo bandhigga lagu sameeyey ama heerka loo soo diyaariyey xafladdan wax aad iyo aad loo milicsado waaye waana wax rabbi looga mahadnaqo ee ciyaalkan yaryarka ah ee maantay lagu tilmaamay inay dhan yihiin cadadkoodu lixdan iyo abaf ay dhan yihiin ee halkan tacliintooda ku soo bandhigay ee weliba khudbooyinka ay akhrinayeen khudbooyin aad qayim u ah ay ahayd mid aad loo milicsadoon waa farxad maanta qur-aanka waan ognahay markuu ka qalin jabinaya canugub dalka waxaa waaye dalka waa waa dareemi karnaa maanta wax ka jira waa dareemi karnaa ilmaha marka waxaan leenahay ha lagu waardiyeeyo shareecadooda dhexdooda ha lagu waardiyeeyo deegaanada ifku uu ka jiro ha lagu dhex waardiyeeyo canugu ma gaarin weli heer uu asugu iswaardiyeeyo ma gaarin ilaa marka uu ka gaaro ha lagu waardiyean leenahay deegaanada ilaysku uu ka baxa ha lagu dhex waardiyeeyo qaar ka mid ah waalidiinta oo madasha ka hadlay ayaa u mahadceliyey macallimiinta madrasada daarul qur'aan ugana mahadceliyey juhdiga ballaaran ay ku bixiyeen ardada macallimiinta iyo maamulka madrasada daarul qur'aan ee degmada galhareeri ee wilaayada galguduub macallimiintiina oo juhdiga ku bixidana waxaan leenahay ilaahiya sigaarka ajar siiyo juhdi badan baa lagu baxshay lixdan iyo kow arday oo ka qali jebiyey wixii ay soo bandhigeen wax dhexagal ahaay oo san arkayna ah oo da-du yar tahay ah intaas wuu xoogga saaray wax juhdi ku baxshay ilaahay ha ka ajar siiyo macallimiintii soo bartay ardadaas wanaag iyo khayraadka tirada badan noo soo bandhigtay ilaahay ajirkooda iyo xabadiyo jannaatulfirdows ha ku amaalmariyo wax badan bay qabteen oo bini aadan waxa uu qabto ugu khayrka badan ayay qabteen macalimiinta iyo waalidiinta intaba waxaa u taal daarul qur'aan ayaa la yidhaha daartan hadda daarul qur'aan walxadiis waltafsiir insha allahu tacaala ilaahay inuu siiyaan rajaynaynaa madarasada sanad weliba waxaa ka qalan jebiya arday fara badan oo xifdisay qur'aanka kariimka اليوم قطف ثمار خير قد مضى اليوم حفلة حفظك القرآن اليوم حفلة حفظك القرآن خفق الفؤاد بأضلعي وشجاني وترقص طربا لكم أشجاني اليوم قطف ثمار خير قد مضى اليوم حفلة حفظك القرآن اليوم حفلة حفظك القرآن mahadsanid cabdiraxiin ugu dambeyntii maktabka caafimaadka wilaayada gedo ayaa howlo caafimaad u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga ah degmada baardheere ee wilaayadaas casaam carafaad ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintaasi maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga hegada ayaa waxa uu daawaqaybin ka sameeyey deegaanka faafaxdhun oo ah deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada islaamiga hegado waxaana si weyn uga faa'iidaystay boqolaal ka mid a bulshada ku dhaqan deegaankaas iyo deegaano kale oo hoostaga iyadoona dhakhaatiirta bulshada deegaankaasi ay u sameynayeen baaritaano iyo kombyuutar lacag la-aan ah qaar ka mid a bulshadii sida weyn uga faa'iidaystay daawaqaybintan oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey siday uga faa'iidaysteen daawaqaybinta iyagoona u mahadceliyey mujaahidiinta soo gaarsiisay daawaqaybintan aadka u ballaaran magacaygu waa maxamed xuseen jiire waxaan joognaa degmada faafaxdhuun maktabka caafimaadka daawada noo keenay khayr baan u rajeeyeyna allaha barakeeye waana daawano siiyeen bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baa ku mahadsan magacayga maxamed cabdilla mursal waxaan joogaa deegaanka faafaxdhuun waxaa saaki noo imaaday hal saac iyo haddoonta siddeed saac iyo waxaan joogo intaas daawaa nagu socotay ee maktabka caafimaadka noo imaaday allah barakeeya duniya qaraba asalaamu calaykum magacayga dhowl aadan cabdi waa la dhahaa degmada aan joogo faafacdhoon waaya maktabka maasha allah daawo fiican bay noo keeneen daawadina waan qaadanay ciyaalka maamooyinka duqowga dadka dhan aad baa loo daaweeyey maasha allah mujaahidiinta ugu hambalyeenayaa meeshay jiraanba joogaanba magacooda kor allah ka dhiga maktabka caafimaadka wilaayadda islaamiga gedo ayaa daawaqaybin ka sameeyey qaar ka mid a degmooyinka deegaanada wilaayadda islaamiga ee gedo iyadoona halkaasi ay si weyn uga faa'iidaysteen bulshada ku dhaqan deegaanadaas aad baad u mahadsantahay casaam guud ahaana dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu